الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد القاعدة السابعة عشرة السؤال معاد في الجواب ثم السؤال عندهم معاد قل في الجواب حسب ما أفادوا القاعدة السابعة عشرة قاعدة تضبية طبنات السؤال معاد في الجواب سؤال وحيتها من لقسو عليي جواب تقول هذا من لقسو عليي ويان قاعدة تضبية طبنات واتس ثم السؤال intaa dabe su-aashu cindahum culamada agtooda mucaadi waa mid la soo celiyey qul filjawaabi jawaabta gudaheeda waxaad tidhahdaa jawaabta gudaheeda lagu soo celiyey xasbamaa afaaduu siday culammadu faa'iideeyeen marka lagu socdo qaacidadan culammadu ay yidhahdaan as-su'aalu mucaadun filjawaab waxay tilmaamaysaa macnaa hadalkii su-aasha markaa inay tahay mid yacni jawaabtana lagu soo celiyey oo ay ka dhigan tahay in laba goor la yidhi sidaas iyadaa ay ka dhigan tahay oo marna jawaabtii ay la socoto yacni macnihiisu marna su-aashii markiisa waxaan markaa lagu sheegay sidaas iyada ah ayaa markaa yacni ay tilmaamaysaa qaacidadu oo masalan waxa markaa yacni lagu weydiiyey edeedna kelmad kooban oo aan si eeda markaa mufiid u ahayn aad ku jawaabayso waxay tahay mufiidu waxay u noqotay su-aashiiba waxay ka dhigan tahay in jawaabta gudaheeda lagu soo celiyey sidaas aawadeed bay mufiid u noqotay taasna marka waxa weeye culammadu marka aad bay u sheegaan yacni carabi ahaan iyo luqa ahaanna macruuf bay ku tahay markuu ilaahay yihi qul man anzla alkitaaba aladii jaءa bihi muusa nuura wahudan linnaasi tajcaluunahu qaraatiisa tubduunaha watukfuuna kaiira wacullimtum maa lam taclamuu antum walaa aabaa'ukum min qabli hada qul illaahu uma darhum fii khawdihim yalcabuun yacni waxa weeye qul illaahu allaahu oo keliyaa lagu jawaabay waxaad tidhahdaa allah marka allah sideeda oo keli ah markaa jumlo mufiida uma ah waa kelmad mufrad ah ha yeeshee mufiid waxay u noqotay waxay ka dhigan tahay allahu anzal ilaahay baa soo dejiyey kitaabkii muuse kusoo degay sidaas iyadaa bay ka dhigan tahay marka waxaa weeye as-su'aalu mucaadin fi ljawaab sidaas aawadeed suufiyada qaarkood oo daliishada oo u daliishada allahu in markaysa waxaan lagu dikrin karo aan waxba la raacin in lagu celcelinayo oo marka allah allah inta la yidhaahdo yacni qul illaahudaa markaisagaa waxaa daahirkeeda iska qabsanaya wax daliili uguma sugnayn waayo waxaynay ugu sugnayn wax daliili qaacidadu waxay tahay as-su'aalu mucaadun fii jawaabi su-aashu waxay tahay mid jawaabta lagu soo ceshay weeyaan marka waxa weeye allahu anzala alkitaaba aladii jaaa bihi muusa bay ka dhigan sidaas aawadeed baan wax xujo ahi waxaynay ugu sugnayn waxyaalaha markaysa waxaa markaa culammadu ay sheegaan waxaa ka mid a baabkan markaa laga misaaliyo qof dumaraa waxay ku tihi ninkeedii yacni talliqnii bialfin yacni marka lacag kuna qaado marka waxa weeye muqaabilkeeda igu fur oo markaysa waxaan markaa i fur kunkaana qaado kaba soo qaadba markaysa waxaan markaa waa kun dirham ama waa kun markaysa waxaa dinaar weeye ama kun dollar dheh sidii marka ay ku tihi talliqnii bialfin oo khulci bay weydiisanaysaa ikhtilaac wax la yidhaahdo oo inay markaa dalqadii ku iibsato lacag sidaas iyadaa bay markaa weydiisanaysa ninkii baa wuxuu ku jawaabo uhi tallaqtuki waan ku furay buuli manuu raacinoo mu odhan tallaqtuki bialfin kun baan kugu furay yacni markaa mu odhan oo kun inaad markaa i siinayso muqaabilkeedaan kugu furay markaisagaa ma odhan marka waxa weeye haddaanu mar maalkii sheegin maxay noqonaysaa culammada markaisagaa qaarkood waxay yidhaahdeen yacni qofka dumari waa furmaysaa ha yeeshee furanka ay furmayso yacni khulci ma noqonayso khulci yacni ma noqonayso ayay markaa yidhaahdeen laakiin waxa weeye waa furmaysa culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye as-su'aalu mucaadun filjawaab iyo markaysagaa bialfin hadday tidhi waxay ka dhigan tahay inuu yidhi markaysagaa tallaqtuki bialfin kun baan kugu furay kun inaad i siiso muqaabilkeed baan kugu furay sidaas iyada ayaa waxa weeye culamada qaarkoodna ay yidhahdeen marka qaacidada waxa waafaqsani badan qawlka markaisaga odhanaya yacni khulci bay noqonaysaa xoolihiina waa yeelanaysa taas iyadaabaa waafaqsani qaba nin baa waxa uu yihi markaysa waxaan markaa zawajtuka bintii fulanata buu yihi zawajtuka nin yahu waxaan kuu guuriyey bintii inantaydii fulanata heblaaye la yidhaahdo ayaan kuu guuriyey buui markaasaa isagiina waxa uu ku jawaabo uu yidhi yacni qabiltu waa aqbalay marka qaacidada markaysaga waxay yidhahdaa nikaaxa waa laga reebayaa sida markaysaga shaarixba uu tilmaamayo waa as-su'aalu mucaadun fi ljawaabi hayra nikaax nikaaxa mooyaan nikaaxa iyada markaysaga su-aashu mucaadun filjawaab ma ah baabka nikaaxana markaysaga culammadu waa adkeeyeen marka masalada waxaa laga reebaya markiisa waxaan markaa baabka nikaax qabiltu hadduu yidhaahdo ma asaxaysa bay yidhahdeen ilaa uu yidhahdo markaysagaa qabiltu nikaaxaha yacni nikaaxeedii markaysaga waa aqbalay ilaa uu yidhaahdo yacni ma asaxayso oo sixada ay asaxaysaa waa inuu raa- raaciyaa markaysagaa nikaaxeedii baan markaysaga aqbalay sidaas iyadaa waa inuu raaciya hadduu markaysa waxaad markaa uu xoolo markaa uu sheego uu yidhaahdo meerka intaasaan kuugu meheriyo ku yacni kuugu guuriyey hadduu yidhaahdo waa inuu markaysagaa yacni markaa uu markaasna raaciyaa oo uu yidhahdaa markaysa waxaad markaa qabiltu nikaaxaha yacni markaa hadduu yidhahdo qabiltu nikaaxa yacni nikaaxi waan aqbalay iyo qabiltu nikaaxaha khilaaf bay geliyaanoo markaysagaa waxa mid bay tilmaamaan in waxa weeye markaysagaa yacni meherkii inaynay markaysagaa ku mehersamaynin oo waxa weeye markaysagaa waxaan yacni qabiltu eh, an nikaaxa nikaaxi waa aqbalay yacni kan buu markaysagaa noqonaya meherkina waa sugnaanaya qadarkii uu sheegay ayay ugu mehersamaysa laakiin hadduu yidhahdo nikaaxaha gabadhaa guurkeedaan aqbalay oo aanu u tacarudin markaysagaa qadarka uu ku mehersanayo waxay noqonaysaa markaa inay mehersanto inay markaa yacni caqdiga ku xidhmo ha yeeshee waxa weeye xagga markaa yacni haddii laga eego meherka ee maharulmisri unbay markaysagaa ha dhow yeelanaysaa ee markaysagaa gabadh markaa mafruudo ahoo bimacnaa meher loo qadarayy ma aha ee waa ti iska mufawadada ahayd noocaasoo kale iska noqonaysa noocaasoo kale ayay iska noqonaysa marka as-su'aalu mucaadun fi ljawaab yacni marka wax badan baa markaysaga culammadu marka ay gudageliyaan waxaanay markaysa waxaad markaa tahay yacni qaacida markaysaga agtooda yacni muctabar ka ah weeyaan waxaana markaysaga ay tahay waxa weeye xagga marka hadday tahay nusuusta iyo hadday tahay hadalka dadka markaysaga ay hadlayaan yacni mid kastaba ee waa qaacidadani waa u taalla as-su'aalu mucaadun fi ljawaab mid walba markaysaga qaacidadani waa markaysaga waa u taalla waxa uu yidhi markaas uma su-aalu intaa dabaye su-aashu cindahu marka culamada agtooda mucaadun waa mid la soo celiyey qul fi ljawaabi jawaabta gudaheeda waxaa tidaha jawaabta gudaheeda lagu soo celiyey xasbamaa afaadu siday culammadu markaa faa'iideeyeen marka lagu socdo alqaacidatu athaaminata casharata qaacidada marka isagaa sideed iyo tobnaad laa yunsabu lisaakitin qawlun laa yunsabu looma nisbeeyo lisaakitin markaa mid aamusan qowlan wax odhaaha looma nisbeeyo اعلم هديت أنه لا ينسب لساكت قول كما قد أعرب وهذه العبارة المذكورة عن الإمام الشافعي مأثورة وربما استثني من هذه الصور منها سكوت البكر إذن معتبر كذا سكوت المدعى عليه عن يمينه عد نقولا فاستبن وبعض أهل الذمة حيث نقض فعاد من يسكت أيضا انتقد ولو رأى مملوكه يتلفهما لغيره يضمن بالصمت فهما وحيثما يسكت محرم على حلق حلال ففداه انقلا وحيث باع بالغا وقد سكت عن اعتراف صح فيما قد ثبت ولو قرأ بحضرة الشيخ وقد سكت فهو مثل نطقه يعد وبعضهم لغير هذه ذكر أيضا ولكن ليس يخلو عن نظر قلت وفيها بعضهم قد صنف مصنفا فيه أجاد ووفى قاعدة سيدة يتمناد وحيث لا ينصب لساكت قول يعني لو من نسبيه مد آمصا وحوراها مركز لو من نسبيه وحوراها ama hadala yacni looma nisbeeyo iclam ogow buu ku yidhi hudiita marka isagaa lagu hanuuniyo ilaahay ha ku hanuuniyo annahu laa yunsabu inaan loo nisbaynin lisaakitin mid aamusan qowlan wax odhaaha kamaa qad acrabuu siday culammadu markaysagaa caddeeye ee ay tasriixiye wa haadihi alcibaaratu markaysagaa eraygani oo ah laa yunsabu lisaakitin qowlun ee almadkuuratu la sheegay can ilimaami ashaafici ma'huura ma'huuratun waa mid markaysagaa lasoo roray can ilimaami ashaafici imaamkii shaafici la odhan jiray maxamed ibnu idriis baa laga soo raray wa rubbama istutniya in laga reebaa laga yaabaa min haadihi qaacidadan suwar yacnii suurado in laga reeba ayaa laga yaaba minhaa sukuutu lbikri idnu muctabar yacni waxay ka mid ahaatay suwarka laga reebayay ka mid ahaatay bikrigu ama waxa weeye shabaddii aamuska markaysa waxaan marka ay aamustaa idnun muctabar waa idni markaysa waxaan markaa la tixgelinayo weeye kadaa sukuutu lmuddacaa calayhi can sidaasoo kale ay ahaatay markaysa waxaan markaa ama sukuutu lmuddacaa calayhi markaysagaa kii muddaca calayhiga wax loo sheeganaya aamuska uu aamusaya can yamiinihi markaysagaa dhaartii la dhaarinayey uu ka aamusayo cudda waxaa lagu tiriyey nukuulan baa markaysagaa lagu tiriye kadaa madkuurka lasoo sheegay xaaluu la mid yahay fastabin markaa caddayso oo aqoonso bimacnaa garo wa bacdu ahli dimmatin ahlu dimmaha qaarkood xaysu naqada goortay markaa buriye cahdigii facahdu man yaskutu cidda aamusaysa cahdigooduna ayuban intaqad lagu noqoyo isaguna waa buray walow ra'aa hadduu arko mamluuka waa addoonkiisii yutlifu baabi'inaya maa ligayrihi waxa isagaa cid aan ahayn u sugan oo xoolo ah yadmanu waa qaandhabaya bisamti aamusku ku qaandhabayaa ifhama yacni markaisagaa faham buu ku yihi masaladaana waxaysuma yaskutu muxrimun waxaysuma yaskutu goor kasta uu aamuso muxrimun markaisagaa mid muxrim ah oo bimacnaa waxa weeye xal yani markaa aan xalaal ahayn oo xaj ama markaisagaa cimro ixraamtay calaa xalqi xalaali wuxuu ka aamusay markaisaga mid markaa xalaal ah xiirista uu isaga u xiirayo ayuu ka aamusay fafidaahu nqula yani fafidaahu fanqul markaisaga waxaan markaa yani yani soo naqli fidaahu markaisaga yani fidyadiisa markaisagaa soo naqli inuu fidye bixinayo waxaysu baaca goortuu iibiyo baaliqan markaisagaa mid baaliqah oo qaan markaisagaa qaangaada markaisagaa uu iibiyo baaliqaasoo waqad sakata markaisagaa aamusay can ictiraafin markaisagaa qirasho markaisagaa uu qiro inuu addoon yahay sayidka iibinaya uu sidaa u qiro ka aamusay saxa waa asaxaa baycati fii maa qad sabat sida markaisagaa sugnaatay ee culammada agtooda ka sugan marka lagu socdo walow qara'a hadduu akriyo qara'a bay ahaydoo ibdaal baa lagu sameeyey hamsadiiba alif loo bedelay walow qara'a hadduu akriyo bixadrati shaykhi yani xadiis buu ku akriyey markaisagaa sheekhii marka yani isagoo la jooga ayuu akriyey waqad sakat yani walxaalu markaisagaa sheikhu qad sakata marka qad sakata uu aamusay fahuwa mithlu nutqihi yucad fahuwa markaisagaa sukuutkaas mithlu nutqihi hadalkiisii oo kalea yucaddu lagu tirinaya oo aamuskaa uu ka aamusay waxay ka dhigan tahay inuu markaisaga hadlo uu yidhi sidaa weeye xadiisku caynkaasu ahaa wa bacduhum bacdi culamada ka mid an ligayri haadihi tan waxaan ahayn masaa-isha aan soo sheegay waxaan ahayn ayuu dakara markaisagaa sheegay yacni laamku waa iska masiida markaisaga waxaan markaa hayrku waa mafcuulkii markaisagaa dakara wey laamkuna waa masiido wa bacduhum bacdi culamadii ka mid an ligayri haadihi ay hayra haadihi waxaan tan ahayn buu dakara sheegay aydan lagu noqoy walaakin laysa yakluu can nadar ha yeeshee markaisaga arrinkaa ay sheegeen fiiro kama madhna oo in loo fiirsado oo markaisaga waxaan markaa la mulaaxadeeyo oo wax laga yidhaahday markaa uu mudan yahay qultu waxaan idhi wa fiiha bacduhum qad sannafa yacni bacdi culammada ka midina qad sannafa wuxuu ka qoray yani musanafan fiihi yani musanafan markaisagaa kitaab buu ka qoray fiiha masaa-ishaas markaisagaa laga istisnoonayo ayuu kitaab ka qoray bacdi culamada ka midina wuxuu ka qoray kitaab ayuu ka qoray fiiha masaa-isha fiihi ajaada wa wafa kitaabkaasoo ajaada uu wanaajiyey fiihi gudihiisa wawafa markaysaga waxaan markaa u oofiyey bimacnaa uu kaamil yeelay marka fiihida dambe waxay ku tacalluqdaa waxa weeye ajaaday ku tacalluqdaa fiihaaduna sanafay ku tacalluqdaa wuxuu inoo sheegayaa halkan qaacidada la yidhaahdo laa yunsabu lisakitin qawlun mid aamusan wax hadala looma nisbeeyo qaacidada noocaasa ayuu inoo sheegaya qaacidadaasi waa qaacido markaa imaamu shaafici baa laga soo raray ha yeeshee culammadu markaisaga waa ka qaateenoo markaisagaa madaahibtu way isla ogol yihiin markaisagaa ruux aamusan inaan markaisagaa hadal loo nisbaynin oo qaacidadaasi markaisaga waxay tahay qaacida haabita laakiin waa qaacida aklabiya waa qaacide aklabiya mudarid ma aha sidaas si aawadeed suwar iyo masaa'il baa laga reeba masaa'il ayaa markaa laga reebaa bacdiga uu sheegay ay ka mid tahay culammada qaarkoodna ay ka badiya culammada qaarkood waxay markaa yidhaahdaan qaacidada markaisagaa qayb labaad oo kale ay ku daraan waa sida xanafiyadoo kale waxay yidhahdeen laa yunsabu lisakitin qawlun walaakina sukuuta fii macradi alxaajati yani marka ila lbayaani bayaanun laa yunsabu ilaa saakitin qawlun ruux aamusan wax hadala looma nisbeeyo ha yeeshee markaa aamuska markaisagaa marka baahida loo qabo oo inuu wax caddeeyo loo baahan yahay uu aamusaa waa caddayn weeye walaakina asukuuta fii macradi alxaajati ila albayaani bayaanun qaacidada qaybtaa kalay ku daraan marka qaacidadii waxay ka kooban tahay laba fiqro ama laba qaybood bay ka kooban tahay jumladda koowaad ama qaybta koowaad waa markaa qaacidada ta asalka ah weeye waxaanay tahay markaisaga yacni cuquudda sideedaba waxay ku xidhan tahay alfaadda markaisaga waxaan markaa sariixa ah bay markaisagaa ku xidhan tahay oo alfaaddaa sariixa ah iyo wixii la mida ayay markaisaga waxaan markaa cuquudda ku tacalluqda jus-iyaadka qaacidadaa gudagelayaana cadad maxsuuraba ma ahe waxa weeye aad iyo aad bay u badantay laa yunsabu ilaa saakitin qawlun waa qaacidada nooca asalka ah wey markaa suwarka iyo masaa-isha gudagelaysaa waaba tiro beeshay yacni xadba ma laha aada iyo aad bay u fara badan laakiin qaybta dambe oo fiqrada labaad ah oo odhanaysa walaakina sukuuta fii macradi alxaajati ila albayaani bayaanun qaybtaasi waxaa la yidhi qaacidada markaysaga intaa dambe waxay ka dhigan tahay baa la yidhi istisne qaacidadii la geliyo kalay ka dhigan tahay oo kal istisnaa'i bay u tahay markaysagaa qaacidada hore sababtuna waxay tahay yacni sukuudka iyo aamuska markaysagaa la tixgelinaya ee waxa weeye markaa la dejinayaa meesha markaysagaa hadalka oo kale masaa-ishiisu waxay tahay waa masaa'il kooban oo la tiriyey waxaana lagu gartay markaysagaa istiqraa' iyo tatabuc la raacraacay oo abwaabta markaysagaa laga soo ururiyey marka waxa weeye masaa-isha hadda waxa weeye dhowr masalo ayuu markaa inoo sheegay laakiin culammada qaarkood way badiyeen oo masaa'il markaysagaa badan bay markaysagaa tilmaameen inay markaysaga yacni gudagelayso qaybta labaad walaakina sukuuta fii macradi alxaajati ila albayaani bayaanun yacni markaa waxaynay gaadhsiiyeen culammada xanafiyadoo kale ilaa dhowr iyo afartan mas'alo ayay gaadhsiiyeen al-ashbaah wanadaair oo ibnu nujaym alxanafi waxa uu kitaabkiisa markaysagaa matniga ku sheegaya al-ashbaah wanadaair shan iyo soddon mas'alo ayuu tirinaya xamawi baa isaguna markaysagaa masaa'il usii idaafaynaya oo isna waxa uu gaadhsiinayaa yani ilaa afar iyo afartan ama shan iyo afartan labada mid buu gaadhsiinaya yacni kamsu cuyuuni lbasaa'irka waxa uu isagu xamowino gaadhsiinayaa suwar kaleu ku darayaa markuu suwar kale ku daray ilaa tobaneeyu markaysagaa isaguna u idaafaynaya afar iyo afartan wuu gaadhsiinaya shan iyo afartanna waan u malaynaya inuu gaadhsiinayo culamo kaleoo xanafiyaduna saas si la eg bay dhowr iyo afartankaas markaysagaa u gaadhsiiye ha yeeshee markaysagaa waxa uu inoo tilmaamay sheikhu masaa-isha markaysagaa intaa uu sheegay mooyaane inta kale inuu nadar ku sugan yahay oo in qaacidada ay ka yacni soo gudagelayso nadar baa ku sugan oo mid markaysa waxa laysla ogol yahay ma aha ama laysku waafaqsan yahay ee waxaa ku jira nadar iyo markaysa waxaan markaa yacni fiirsi bay u baahan yihiin fiirsi ayay markaa u baahan yihiin ilaa toddoba mas'alo ayuu isagu ka istisnoomaya waxaanu tilmaamay wixii aan toddobadaa mas'alo ahayn inay markaysagaa nadar inay leeyihiin oo ay markaysagaa tahay wax markaysagaa la raaciyey yacni ficil iyo aamus baa wada socda oo waxa weeye ficilkaasaa waxa uu istaagay maqaamkii qowlka oo kale ayuu istaagay maqaamkii qowlka oo kale ayuu markaa istaagay bacdina nadar baa sidooda ugu sugan oo marka horeba markaysagaa in yacni laga reebayo qaacidadan oo markaysagaa la odhanayo laa yunsabu lisaakitin qawlun yacni markaa laa yunsabu lisaakitin qowlun qaacidadaa in laga soo reebayo yacni markaa waxay tahay waa midaan markaysa waxaan markaa daliil marka aan lahayn oo sida kale aada mooddo inay ka raajaxsan tahay in qaacidada ay iskaga soconayso bacdina ficil kalaa raacay ficilkaa raacay darteed baa maqaamkii qowlka istaagay marka waxa weeye hadalkaana waxa iska leh imaamu suyuuti baa iska leh oo al-ashbaah wanadaa'irku sidaa ugu tilmaamay markuu toddobadaa mas'ale uu sheegay buu wuxuuhi wa minha masaa'ilu ukharu dakaraha alqaadi jalaaludiin albulqiini aksaruhaa calaa daciifin yacni badankoodu waxay ku dhisan tahay qowl daciif ah wa bacduhaa ikhtarana bihi ficilun qaama maqaama nudqi qaarkoodna waxaa raacay markaysagaa ficil istaagay maqaamkii hadalka oo kale wa bacduhaa fiihi nadar bacdi kalena waxaa ku sugan markaysagaa nadar iyo dayma ku sugan qaacidada hore markaysagaa iyadoo aynay koobnayn waxa gudagelayo waxaa ka mid a masaa-isha soo gudagelaysa qofka dumara ee tayibkaa ama carmalkaahi hadday aamusto oo ay odhan weydo markaysa waxaan markaa ii guriya hadday odhan weydo ee ay ka aamusto oo loo sheego dabeedna waaba iska aamustayba waana carmar yacni marka aamuskeedu maqaam marka hadal ma degayo maqaam hadal yacni aamuskeedaasi markaisagaa ma degayo laa yunsabu lisaakitin qowlun qaacidadaasa markaisagaa ku dareereysa qaacidada ayaa markaa ku dareereysa bikrada ayaa laga soo reebay oo iyadu markaisagaa mustasnayaadka ay ka mid tahay oo adilo gaar ah dee ayay markaa leedahay laakiin sayibku dee asalkii bay baaqi ku tahay oo ruux aamusan markaysagaa looma nisbeeyo hadal looma nisbeeyo waxaana dhici karta qofku wuxuu aamusay inay tahay waafaqsani waxa uu waafaqsan yahay waxaana dhici karta diidanaan uu diidan yahay labada mid walba waa dhici kartaa in loo aamuso alyaa nin boqoraa markaysagaa waxaa u yimi yani iyagoo la joogaan qolo qolyihii la joogay ayaa wada ammaanay baa layihi nin mooyaane ninkiibu wuxuu ku yidhi maxaad u hadli weyday markaasu wuxuu yidhi haddii aan hadlo waan khilaafaya aamuskaan ku fiicanahayo inaan iska aamuso ayaa la qaatay laakiin haddii aan hadlo dee warka sidaa ay ku ammaanen anigu ku ammaani maayo waxbaan sheeg sheegayaa marka waan khilaafayaa oo khilaafka markaysaga aan khilaafayo darteed weeye waxa markaa igu kaliftay inaan aamusa sidaas iyadaa ayuu markaa weyy marka culammadu waxa weeye waxay yidhahdaan famaa kullu sukuutin ridan yacni marka aamus dhammaantii raalli aansho waxaa laga raalli yahay ma aha tanay la micno tahay masaa-isha laga reebayo qaacidadan ee waxaa ka mid ah gabadha markaa shabadda ah da-deedu ha yaraato ama ha weynaatee waxay tahay aamuska markaysaa waxaana ay aamustaa idan bay markaysagaa ka dhigantay idan ayay markaa ka dhigantay wa idnuhaa sumaatuha buu nebigu yidhi sala allahu caleyhi wasalam awoo weeye aabbaha markaysagaa guurinta ay guurinayaan hadday u aamusto waa idan markaysagaa qaطcan weeyo khilaaf ma laha laakiin casabada kale talow aamuska ay u aamustaa markaysagaa idan ma yahay khilaaf baa ku sugane asaxu waxa weeye inay markaa idan ay tahay xadiiska cumuumkiisaana la qabsanaya waa idnuhaa sumaatuha lamana kala farqin yacni axwaasheeda oo markuu waxa weeye markaa aabbeed meherinayo ama guurinayo ba aamusku idan yahay marka kale ma aha markaysaga wax daliil ay leedahay markaa ma jirto ruuxa muddaca calayhiga ee wax loo sheegto waabuu aamusayoo inuu jawaababa jawaabba bixiyo waa ka aamusay oo markuu ninkii mudducigaa dacwaddiisii sheegtay ayaa la adaygu joogtaaya hadal daedna afkiisaabu iska xidhay oo markaysaga waa nu'ba waa odhan waaye nu'ba waa odhan waaye xaalka noocaasa nukuul baa markaa la xisaabinayaa oo waxaa laga soo qaadayaa inuu waxa weeye waxa uu sheegtay inuu diidan yahay inuu diidan yahay baa laga soo qaaday dhaartii ayaa loo bandhigay dhaartii markii loo bandhigay buu markaysaga waxa dhaartiina waxa weye ka aamus wuxuu ka dhigan yahay markaysa waxaan markaa kii waxa weeye munkirka ahaa ee naakilka ah kaasoo kale uu ka dhigan yahay dhaartiisana waxaa lagu celinaya mudduciga ayaa lagu celinaya saasi waa sida markaysaga shaaficiyada iyo maalikiyadu ay qabaan ama xanaabilada iyo markaysaga xanafiyadu iyagu waxaabay leeyihiin caddayn waxa ah aamuska uu ka aamusay marka umama baahna in markaysaga kan dhaar lagu celiye waa in loo xukumaa sidaa tiidaabay laakiin calaa kulli xaal waxaa fiican sida markaysaga shaaficiyada iyo maalikiyadu mareen oo markaysa waxaa nukuulkaasi inaanu markaa aamuskaa uu ka aamusay dhaarta uu dhaaranayo markaysa waxaan markaa uu ka aamusay inaynay markaysaga iqraar noqonaynin iqraar inaynay noqonayn asbaabo badan buu isaga aamusi karaa marka sidaas aawadeed markaysa waxaan markaa waa in yani la yidhaahdaa yani isagu ha dhaarto waa in la yidhahda waxaa kaloo ka mid a markaysaga ahludimaha qaarkood hadday markaa yani cahdigii iyo ballankii markaa ay jebiyaan intii kale ee soo hadhayna aynay qowl iyo ficil toonna aynay u inkirin ee ay iska aamusaan yani cahdigood iyagana waa burayaan kuwii aamusay kuwii aamusay cahdigood waa buray waxaana u daliila qisadii markaysa waxaad markaa bani qurayda yani cahdiga markaysaga waxaa burinta ay burinayaan iyagoo iyagoo ay mucaahadiin ahaayeen oo ahludime aynay ahayn mucaahadiin iyagoo ah oo aan marka ahludime ahayn haddana ballanka markaysa waxaad markaa ay la lahaayeen muslimiinta waa buray waxaanu ku buray bacdi markaysaga iyaga ka mid ah ballankii buriyey kuwii kalena markaysaga ma inkirin aamuska ay ka aamuseen baa laga soo qaaday kuwa kalena ay la mid yihiin sayidkiibaa wuxuu arkay addoonkiisi iyo xoolo cid kale leedahay baabi'inaya oo gurgurinaya dabeedna waa iskaga aamus waa qaandhabeeya xoolahaas waayo markaysa waxaa dee geshigiisu inuu isaga ku soo noqonayo waa garanayay mar hadday caynkaa iyadaa tahay aamusku ka aamusay inuu markaysa waxaa markaa idan agtiisa ay ka tahay oo markaysaga uu la qabo ama markaysaga uu ogol yahay ayay markaa tilmaamaysaa sidaas aawadee xaaladdana waa qaandhabay ruux muxrim ah oo xaj ama markaysaga cimro ixraamtay oo weli aan xalaaloobin ama waktigii lagu xalaalooli lahaa aan gaadhin ayaa ruux markaysagaa xalaala iska soo socday oo maqasbu iska qaatoo timihiisbu iskala gala gaabinuu gaabinayo ama xiirisu xiirayaaba markaysagaa wax markaa xiiraya dabadoo qof ninkii waxa weeye isma dhaqaajinoo markaysagaa ma diidinoo waar iga daama odhan aa iska joogin marka waxa weeye waxay noqonaysaa in fidyadii lagu leeyahay ayay markaa noqonaysa waayo isagoo qudro u leh mar hadduu ka mancin waaye waxay noqonaysaa waxa weye sukuudkaasi inuu ka dhigan yahay yacni markaa ogolaansho inuu ka dhigan yahay oo uu yidhi markaysa waxaa markaa i xiroo kale ayay ka dhigantay addoon buu iibiyey markaysagaa baaliq oo qaangaadh ah addoonkuna waa aamusan yahay wax hadala oo ka soo baxay markii la iibinayay ma jiro luqada wax lagu kala iibsanayay waa fahmayey wuu maqlayey wax laga siraystayna ma ahaayo waa maqlayey waana fahmayey xaalka noocaasa ah hadduu markaa yidhaahdo hadhow war addoon ma ahayna ninkayni waa iska ka iibinaye markaysagaa xor baan ahay la aqbali maayo bayciisuna waa asaxaya bayciisuna waa asaxaya waxaa kaloo ka mid a masalada markaysaga alqiraa'atu cala shaykh ayaa ka mid a waxaa la dejinayaa mansilada markaysagaa nudqigiisa iyo hadalkiisa oo kale ayaa la dejinaya laakiin waxa weeye waxa weheliya alqiraa'atu cala shaykha kolley waxyaalo kale ayaa markaysaga iyaguna markaysaga yaro weheliya ama ha noqoto inuu ka guro ama inuu marka ha noqoto inuu markaysaga u yidhahdo markugu akriyo axaadiista uu marka hore aqbalo yani waxyaalaha noocaas oo kale marka calaa kulli xaal yani qaacidada laa yunsabu lisaakitin qowlun sidaas iyada ayay tahay masaa'il badan baana markaysagaa sidaas qaacidada usoo gudagelaya bacdi laga reebay oo laga istisnoonayaana waa jira masaladii ugu muhiimsanayd baan markaa ilaaway oo marka leeyahy laa yunsabu lisaakitin qowlan waxaa laga hadlayaa hadalka dadku markaysaga ay hadlayaan ama marka waxa weeye ayaa laga hadlayaa iyagu markaysaga ay ku macaamilayaan ama waxa markaysaga uu ilaahay ka aamuso ama rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam ka aamuso iyadu waa ka duwantao waxaasi markaysaga inay yacni bannaan yihiin baa laga qaadanaya wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum baa xadiiskii kusoo arooray wuxuu markaysagaa ka aamusaa yacni cafwi bay idiin tahay xadiiska kalee daara qudni baa la micnaa wasakata can ashyaaa hayra nisyaanin falaa tabxasuu canha marka waxa weeye wixii ilaahay uu ka aamuso nebiguna aanu ka hadlin waxay tahay waxaas inay markaysagaa bannaanto ah inay xaaraan ahayd wuxuu nebigu sala allahu alayhi wasalam ka aamuso oo waxa markaa uu ogaaday dadka qaarkood inay wax samaynayaan yacni waxyaalihii ay samaynayeen buu ka aamusay oo nebigu ma inkirin sala allahu calayhi wasalam suurada noocaasi waxay noqonaysaa markaysaga waxaad markaa inuu waxaasuu yahay wax bannaan taqriir baana la yidhaahdaa waxaanay ka mid tahay markaysagaa sunnada ayay markaysagaa ka mid tahay oo waayo markaysa waxaan markaa nebigu inuu ka aamuso sala allahu alayh wasalam wax munkara ma suuragal aha marka waxa weeye wax munkara markaysaga waxa inuu ka aamusaa wax dhici kara markaysagaa ma aha mar haddaynay taasi dhici karin waxay kuu tilmaamaysaa inay taqriir tahay oo ay xujo tahay oo markaysagaa la cuskanayo lagu camal falayo sidaas iyadaa inay tahay baa markaysagaa laga qaadanaya sidaasayna markaysagaa saxaabada iyo markaysagaa a'immada iyo intuu markaysagaa ay u deliishan jireen oo xaalkoodu markaysa waxaan markaa uu ahaa marka waxa weeye calaa kulli xaal ciddii markaa cisma u waajibtay yacni aamuskiisu waxaa la dejiyey mansilada hadalkiisii sariixa ahaa oo kale ayaa markaysagaa la dejiyey mansiladiisii hadalkiisii sariixa ahaa oo kale ayaa markaysagaa la dejiyey marka masaladaasina waa muhim oo sidaas iyada abay markaa tahay oo qaacidada markaysaga waxaan waa ka baxaysaa oo ma khusayso markaysaga qaacida waxa uu yidhi marka alqaacidatu athaaminata cashara qaacidada markaysagaa sideed iyo tobnaad laa yunsabu lisaakitin mid aamusay looma nisbeeyo qowlan oo dhah looma nisbeeyo iclam ogow buu ku yidhi hudiita lagu hanuuniye annahu laa yunsabu inaan markaysa waxaan xaalku inuu yahay inaan loo nisbaynin lisaakitin mid aamusan qowlan wax odhaha aan loo nisbaynin kamaa qad acrabuu siday culammadu markaysagaa caddeeye wa haadihi alcibaaratu eraygani oo qaacidadu ku yacni sugantay almadkuuratu la sheegay ma'huuratun waa mid la soo naqliyey can alimaami ashaafici imaamkii shaafici loodhan jiray baa laga soo raray wa rubbama istusniya in laga reebaa laga yaabaa min haadii tan oo qaacidada ah suwaru suurooyin in laga reebaa laga yaaba minhaa sukuutu lbikri iyo isagay ka mid ahaatay sukuutka aamuska markaysagaa bikraddu markaysagaa ay aamusto yacni shabaddu aamuska ay aamusto oo guur la guurinayo ay ka aamusto idnun idan weeye idankaasoo markaysagaa muctabarun markaysagaa la tixgeliye kada sukuutu lmuddaca calayhi sukuutulmuddaca calayhi ka markaysagaa wax loo sheeganayo aamuska uu aamusayo oo can yamiinihi dhaartiisa la dhaarinayo uu ka aamusayo marka dhaartii loo bandhigo cudda waa lagu tiriyey nukuulan yacni markaysa waxaan markaa nukuul baa lagu tiriyey yacni nakala can ilyamiin waxay tahay markaysagaa dhaartiibuu markaysagaa ka warwareegay ama markaysa waxaan markaa uu ka gaabsaday inuu dhaarto marka dhaartii hadduu markaysagaa nukuul ka sameeyo dhaaran waayo waxaa lagu celinaya markaysagaa muducigaa lagu celinaya muduciga ayaa markaa lagu celinaya cudda nukuula nukuul baa lagu tiriyey kadaa madkuurka lasoo sheegay xaalay la mid tahe fastabin garab buu ku yihi caddayso wa bacdu ahli dimmatin ahlu dimmaha qaarkood mucaahadiintuna waa la mide xaysu naqada goortuu buriyo cahdiga bacdigaasaa buriyey fa cahdu man yaskutu cidda aamusaysa cahdigoodu aydan intaqab lagu noqoye waa buray walow ra'aa hadduu arko mamluukahu addoonkiisiioo yutlifu baabi'inaya maa ligayrihi wax u sugnaaday isaga cidaan ahayn oo xoola ah ayuu baabi'inayaa yadman waa qaandhabayaa bisamti aamusku ku qaandhabayaa ifhaman yacni faham buu ku yidhi waxaysumaa yaskutu goor kasta uu aamuso muxrimun markaa mid muxrim ah oo xaj ama cimro ixraamtay oo aan weli ka xalaaloobini calaa xalqi xalaalin yacni mid xalaala xiirista uu isaga u xiiraayo yacni goor kasta uu ka aamuso fa fidaahu inqula ay fanqulan soo rar buu ku yidhi fidaahu fidyadiisa soo rar buu ku yidhi oo waxaad tiaa fidyada iska bixi waayo adiga markaysagaa hadli waaye waxaysu baaca goortuu iibiyo baaliqan mid qaangaadha uu iibiyo waqad sakat isagoo oo markaysagaa baaliqu uu ka aamusay can ictiraafin ictiraaf qirasho uu sayidka u qiro markaysagaa inuu addoon yahay oo ilaa runtii weeyo addoonkiisaan ahay uu sidaas markaysagaa ka aamusa saxa waa asaxayaa baycu fiima qad sabat sida sugnaatay culammada agtooda marka lagu socdo walow qaraa hadduu akhriyo bixadrati shaykhi shaykhu meeshuu joogo ayuu markaysagaa ku akhriyey waqad sakat walxaalu sheikhu qad sakata uu aamusay fahwa milu nudqih fahwa isagu misla nudqihi mislu waa mubtade labaad yucadduna waa khabarkii markaisagaa mubtadaha labaad fahwa markaisagaa yacni aamusku mislu nudqihi yani markaa hadalkiisii yacni la mid ahaansho uu hadalkiisii la mid yahayba yucaddu lagu tirinayaa wa bacduhum bacdi culammada ka midna ligayri haadihi dakar ay dakara hayra haadihi tan waxaan ahay inbuu sheegay aydan lagu noqoy walaakin laysa yakhlu can nadar ha yeeshee markaisaga arrinkaasi fiira iyo nadar markaisagaa kama madhna qultu waxaan idhi wa fiiha bacduhum qad sannafa wa bacduhum bacdi culammada ka midna qad sannafa musannafan kitaabuu ka allifay fiiha masaa-ishaa laga istisnoonay musanafkaasoo ajaada uu wanaajiyey fiihi gudihiisa wawafaa yacni uu oofiyey wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد القاعدة التاسعة عشرة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا قاعدة السغال يتبناد وحيا هاتي وحي مركا فعل كيس بدنيهي فضل كيس نوا بدنيهي اعلم بأني كنت قد نظمت لهذه فيما مضى فقلت قاعدة ما كان أربى فعلا فإنه يكون أزكى فضلا وأصلها من الحديث المنتخب عن النبي الأجر على قدر النصب وأخرجوا عن ذاك بضع عشر فهاكها منظومة كالدر وذلك القصر على الإتمام يفضل في الثلاثة الأيام ثم الضحى ثمان ركعات أبر وإن يكن أكثرها ثنتي عشر والوتر مهما بثلاث يفعل فإنها مما يزيد أفضل لكن على قول ضعيف نقيل عن البسيط والإمام ذي العلا كذا صلاة الصبح كانت أفضل من غيرها وإن يكن أطول ركعة الوتر لديهم أفضل من سنة الفجر وأيضا تفضل تهجد الليل وإن كانت أقل وهو مع الكثرة والطول حصل كذا صلاة العيد من كسوف أزكى ولو مع طولها المعروف وسنة الفجر بلا تطويل أفضل منها معه للدليل وفي الصلاة سورة كمال أفضل من بعض ولو قد طال وقيل بل من قدرها وذاك ما لم يريد البعض وإلا قدما والجمع في مضمضة وما تلا أفضل من فصل بست حصلا كذلك الفصل بغرفتين أزكى من الست بغير مين والحج والوقوف ممن ركبا أفضل منه ماشيا تأدبا كذلك الميقات للإهلال أفضل من دويرة الأهالي ومرة جماعة إن صلى أفضل من صلاته وأعلى منفردا خمسا وعشرين جعل وهكذا تصدق وقد أكل البعض من أضحية تبركا فهو على بذل الجميع قد زكى وينبغي عدك كل ما أتى فيه الدليل للقليل مثبتا كركعتي تحية المساجد أفضل من إتيانه بالزائد واللفظ في استعادة بما ورد في الذكر من زيادة في المعتمد وقس على ذلك بالتأمل والحمد لله على التفضل قال الناظم رحمه الله اعلم بأني كنت قد نظمت waxaad ogaataa inaan anigu nadmiyey ama ahaaday mid nadmiyey lihaadihi qaacidadan oo tan ah fiimaa madaa wakhti markaa tegey inaan markaa nadmiyey oo faqultu aan idhi qaacidatun ay haadihi qaacidatun tani qaacida wey ama maa kaana arbaa ficlan fainahu yakuunu adkaa fadlan qaacidatun qaacida wey oo la yidhaahdo waxa weeye biqasdi lafdihaa bay hadda mubtada ku tahay marka waxa weeye maa kaana arbaa ficlan wixii ficilkiisu ziyaado leeyahay fa innahu yakuunu askaa fadlan xagga fadligana mid dheeraad kule weeye oo xagga fadligana ka fadli badan wixii markaysagaa ficilkiisu aanu ziyaado lahayn aan ficilkiisu qaliilya oo u yaryahay qaacidatun qaacida wey wa asluhaa asalka qaacidadan bimacnaa daliilkeedu min alxadiisi almuntakhab xadiiskii la doortay ee xulka ah ee lasoo xushay ayaa laga qaatay yacni kaa'inun min alxadiisi almuntakhab xadiiskii markaa lasoo xushay ee cani nebi nebiga xaggiisa laga soo wariyey bimacnaa waa la xushayna waxaa laga tilmaamayaa xadiisku waa saxiix buu u jeedaa oo axaadiistana nebiga loo tiirinayo marka la kala xulo dee inta ugu doorka rooni waa inta saxiixa alajru calaa qadri nasab ama la yidhaahdo waa asluhaa asalka markaysagaa daliilka qaacidadani alajru calaa qadri nasab weeyi min alxadiisi xaalay ka mid tahay markaysagaa xadiiskii ee almuntakhabi markaysagaa lasoo doortay ee lasoo xushay can innebi nebiga xaggiisa laga soo naqliyey wa akhrajuu can daka bidca cashiri sidaa waxay ka bixiyeen markaysagaa dhowr iyo toban mas'alo ama suuro fahaakaha manduumatan ka durri fahaakaha qaada buu yidhi manduumatan yacni markaysagaa waxaad qaadataa xaal ay tahay mid la nadmiyey oo la taxay ka durri sida luulkaoo kale markaysagaa loo taxay sida luulka ama jawaahirta yacni sidoodoo kale yacni iyadoo loo taxay iga qaada buu ku yidhi qaacidada markaa la yidhaahdo maa kaana akharu ficlan kaana akhara fadla qaacidadan ahlucilmigu waa sheegaan asalna waxaa waa siduu sheikh ba inoo sheegay oo laga qaatay xadiiska markaa yacni saxiixa ah ee muslim saxiixa ku soo wariyey ee nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi ajruki calaa qadri nasabiki wa nafaqatiki ajruki caaishay ajarkaagu calaa qadri nasabiki daalkaagu intuu la eg yahay baa ajarkaaguna la ekaanayaa iyo wa nafaqatika markaysaga yani wa nafaqatiki ajruki calaa qadri nasabiki ajruk ajarkaagu calaa qadri nasabiki yacni markaysagaa daalkaagu inta uu la eg yahay ayaa ajarkaaguna la eg yahay wa nafaqatiki iyo markaysagaa nafaqadaadu intay markaysagaa yacni la eg tahay ee bimacnaa kharashka iyo dhibta markaysagaa kaa soo gaadha intay la eg tunbaa fadligaaguna la ekaanaya marka xadiiskaas waxa uu tilmaamayaa labadii ficil ee isku midka ahaa siday u kala mashaqo badan yihiin inay u kala fadli badan yihiin labadii ficil ee isku midka ahaa siday u kala markaa mashaqo iyo dhibaato badan yihiin inay u kala fadli badan yihiin bay markaa tilmaamaysa halkanna sheikhu tatwiil buu ku sameeyey xoogaa waa dheereeyey oo suwarkii laga saaray oo dhowr iyo toban ah ayuu wada sardiyey markaa shicir hore u tiriyey ayuunbuu soo qaato deedna halkan inoo dhex dhigay oo mar gaara markaysaga mas'aladan markaysaga uu kaga warramayay markaa deedna sideeda intuu usoo qaato munaasabada la eegtayoo halkan buu markaysaga waxaad markaa deedna soo geshay sidaas aawadeed buu yidhi iclam biannii kuntu qad nadamtu lihaadihi fiima mada oo faqultu marka hadalka soo socda waa maquulkii ilaa qaacidadu intay dhammaanayso yacni sidaas iyada ayay markaa noqonaysa markaa shay kastaaba shayguu ka mashaqo iyo dhibaato badan yahay waa ka fadli badan yahay laakiin markuu ka fadli badnaanaya waa maxay waa markii labada ficil ay isku mid yihiin labada ficil markay isku mid yihiin ayna kala duwanayn xaaladda noocaasa weeye qaacidada noocaasa waxaa laga saaray suurooyin ama masaa'il baa laga saaray masaa-isha laga saaray ilaa dhowr iyo toban bay gaadhaysa deedna dhowr iyo tobankii mas'alo ayuu markaysagaa doonayaa inuu wada sheego oo markaysagaa uu dabada ka maray waxaa kaloo markaa nusakha qaar ku sugan wa akhrajuu can daka bidcata cashar fahaakaha nadman ka ciqdin min durar kaas haddii la micnanaya waxay noqonaysaa waxay ka bixiyeen can daka kaas waxay ka bixiyeen qaacidada lasoo sheegay bidcata cashar yacni markaysagaa dhowr iyo toban bay ka saareen fahaakaha qaado nadman yacni marka ay xaalay tahay manduumatan mid la nadmiyey ay ka ciqdin sidii markaysa waxaan markaa yacni tax oo kale loo nadmiyey taxaasoo min durar yacni markaysagaa luul markaysagaa waxbay ka samaysa oo luul laga taxay durar waa jamcu dura durana waxaa la yidhahdaa markaysagaa luulka ayaa la yidhahdaa xabadda luulka ayaa waxaa la yidhahda dura durarna waa lagu jamciya marka calaa kulli xaal waa isla macno yacni sida markaa waxa weeye ka caqdin min ka ciqdin min durar iyo ka durri wuxuu idhi iclam ogow buu idhi biannii kuntu inaan anigu ahaaday qad nadamtu mid nadmiyey lihaadihi markaysagaa tan oo qaacidada ah fiimaa madaa zamankii tegay gudihiisii inaan markaa nadmiyey oo shicir markaysaga waxaan aan ku taxay oo faqultu waxaan idhi qaacidatun ay haadihi qaacidatun tan soo socotaa qaacida weeye ama maa kaana arbaa ficlan fa inahu yakuunu askaa fadlan jumladda caynkaasi biqasdi lafdiha mubtada inay tahay oo qaacidatun qaacida weeye maa kaana arbaa ficlan wixii ficilkiisu ziyaado leeyahay fa innahu yakuunu wuxuu noqonayaa adkaa fadlan xagga fadliga iyo ajarkana mid siyaado ka leh qaacidatun qaacide weeye markaysaga yacni madkuurka lasoo sheegay jumladaas wa asluhaa asalka markaysa waxaa daliilkeedu alajru calaa qadri nasab weeye min alxadiisi xaalu markaysa waxaan markaa ka mid ahaaday markaysaga xadiiskii almuntakhabi lasoo doortay can inabiy sala allahu alay wasalam nebiga xaggiisa bimacnaa laga soo wariyey lasoo xushay waakhrajuu can daka kaa waxay ka saareen bidca cashri yacni dhowr iyo toban bay ka saareen fahaakaha qaado manduumatan xaalay tahay mid la nadmiyey oo la taxay ka durri sidii markaysagaa luulka oo kale loo taxay wadalika alqasru cala alitmaami yafdulu fi halaathati alayaami wadalika kaas yacni markaa masaa-ishaas madkuurkaa lasoo sheegay ee dhowr iyo tobanka ahi alqasru weeye cala alitmaami qasrinta lagu qasriyo cala alitmaami alqasru qasrigu yafdulu waa ka fadli badan yahay fii salaasati alayaami saddexda maalmood gudahood cala alitmaami markaa taamyeelista la taam yeelo salaada in la qasriyaa ka fadli badan saddex maalmood hadduu qofku musaafir yahay uma duxaa intaa dabadeed markiisa waxaa duxii salaadii duxo hamaani rakcaatin yacni markaa side sideed ragcadood abar ayaa baarinimo badan oo bimacnaa fadli badan buu ujeedaa yacni biri waa biri badan tahay oo bimacnaa waa khayr badan tahay albiru huwa alkhayr wain yakun haba ahaado akharuhaa badankeedu sintay cashar laba iyo toban markaysagaa badankeedu haba noqdee waxaa ka fadli badan markaysaga waxaa sideedda ragcadood baa ka fadli badan waalwitru markaysagaa witriga mahmaa bihalaasin yufcalu ay mahmaa yufcalu bihalaasin mar kasta oo saddex lagu sameeyo oo bimacnaa saddex ragcadood oo witriya la sameeyo salaamad naqsi keliya loo sameeyo fa innahaa afdalu mima yaziidu fa innahaa markaysagaa witrigaas saddexda markaysaga waxaan la yani laysku salaamad naqsanaya afdalu mima yaziidu wixii ka badan waa ka fadli badantay haddii salaamad naqsi keliya loo yeelo wixii ka badan laakiin calaa qowlin daciifin ha yeeshee markaysagaa shaygaa yari oo witriga saddex ragcadoodii intii toddobada ragcadood ahayd ama shanta ragcadood ahayd ka fadli badan tahay calaa qowlin daciifin markaysa waxaa nuqila waa marka lagu socdo calaa qowlin daciifin qowl markaysagaa daciif oo taag daran qowlkaasoo nuqila lasoo raray cani lbasiiti basiitkii imaam ghazaali laga soo raray ee fiqiga aha iyo walimaami dilculaa imaamkii markaysagaa korraynta u saaxiibka ahaa ee khisaalka markaysagaa fiicfiican ee korraysay lahaaday waa imaam alxaramayni ee qowl daciif oo laga soo raray waa marka lagu socdo beytkaasay ku joogtaa saddexda boqolee beyt laakiin calaa qowlin daciifin nuqila can ilbasiiti waalimaami dilculaa waa beytkii saddex boqolaad saddexda boqol baa halkaa ku buuxa kadaa salaatu subxi salaatu subxi salaada subax kaanat afdala waxay ahaatay markaysaga waxaan markaa afdala mid ka fadli badan min hayriha salaadaha kale way ka fadli badan tahay wa in yakunna haba noqdaan salaadaha kale atwala markaysagaa qaar kaba dheer ha noqdaane iyada oo markaysa waxaan markaa laba ragcadooda ka fadli badan kadaa madkuurka lasoo sheegay xaalay la mid tahay wa rakcatulwitri ragcadda markaysagaa witrigu ladayhim afdalu min sunnati alfajri yacni waa ka fadli badan tahay sunnaha subaxa ladayhim yaga agtooda waa ka fadli badan tahay culammada agtooda wa aydan lagu noqoye wa tafdulu aydan lagu noqoye markaa ragcadda witrigu waxay ka fadli badan tahay tahajud alleyli tahajudkii markaysagaa habeenka waa ka fadli badan tahay wain kaanat aqal haba ahaato markaysagaa mid yadu ka yar wahwa maca alkasrati watuuli xasan isaga oo tahajudka ahina yacni markaa ha ahaato markaysagaa mid ka yar hana ahaato markaysagaa mid yani isagu oo tahajudka ahi yani u xasilay markaa maca alkasrati yani markaa badnaansha la jirkeeda iyo watuuli markaysagaa dheeri la jirkeeda kadaa salaatu lciidi min kusuufi salaatulciidi salaada ciid oo min kusuufi marka ay adkaa min kusuufi waa ka fadli badan tahay yani salaatulkusuufka waa ka fadli badan tahay walow maca tuuliha almacruufi walow salaada kusuufka haba weheliso dheerarkeedii la yaqaana ee aadka loo dheerayn jiray kadaa madkuurka lasoo sheegay xaalay la mid tahay wa sunnatu lfajri sunnadaha markaysagaa yacni subaxu bilaa tatwiili markaysagaa dheerayn la-aanteedna ay la socoto oo la khafiifiyo oo la gaabiyo afdalu waa ka fadli badan tahay minhaa sunnadii fajriga oo macahu tadwiil weheliyo lidaliili daliilka ku soo arooray xadiidka ku soo arooray darteed yacni daliilka ku soo arooray yacni markaa darteed waa mas'alatulkuxligii baad mooddaa oo shay keliyaabaa markaysagaa la kala fadilayaa yacni calaa nafsihi laga fadilayaa ictibaarayni laba ictibaaroo kala duwan sunnatulfajri baa sunnatulfajri laga fadilayaa waxaana markaysagaa laga fadilayaa sunnatulfajri oo takfiif weheliyo baa waxaa laga fadilaya sunnatulfajri oo takfiifi aan wehelin ee tatwiil weheliyo oo la dheereeyey marka waa masaladii masalatulkuxli ay odhan jireen wey waxa uu halkan inoogu sheegayaa masaa-isha laga istisnoonayo ee laga reebayo isaga oo markaa tilmaamaya waxaa markaa uu inoo sheegayaa masaa-isha laga reebay waxaa ka mid a salaadii markaa faralka ahayd ee rubaaciyada ahayd ee afar afarta ahayd iyadoo safarkii thalaasu maraaxile la safray saddex marxalo ama saddex maalmood in la qasriyo salaadaas waxay ka fadli badan tahay in salaaddaa la taam yeelo bimacnaa waxa uu tilmaamayaa salaada markaysaga waxa ninka musaafirkaa salaadiisa qasri iyo taamyeelis qasri bay ku fadli badanta waxaanay tahay marka waxa weeye dee ruksadii baa markaa la qaadanaya nabigana sala allahu alayh wasalam isaga oo safara weligii inuu taam yeelay lama soo naqlin de hadduu afdal yahay waa samayn lahaa nebigu sala allahu alay wasalam hadduu afdal yahay waa samayn lahaa ayaan qura markaysaga isaga oo taam yeelay ma dhicin xadiis baa la soo wariyey kaana yutimu wa yuftir laakiin xadiiskaasi ma asixin culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen tasxiif baa gale waa mawquuf oo kaana tutimu wa tuftiru caaishaa la sheegayo waa afuri jirtay waana taam yeeli jirtay saasaa loo jeeda sidaas ayaa markaa loo jeeda marka calaa kulli xaal nebiga sala allahu alay wasalam wax ka sugnaadoo ka asaxay ma aha bisanad haabita lagagama hayo inuu salaad farala taam yeelay isaga oo musaafir ah haddaba la gala isaga oo musaafira markaa in qasrigu u fadli badan yahay fi halaasati alayaami muxuu u keenay salaatulayaamka wuxuu u keenay culamada qaar baa waxay qabaan sida abu xaniife oo kale waxa uu qabaa saddex maalmood wax ka yar ama saddex maraaxil wax ka yar saddex marxaladood wax ka yar inaan salaaddii lagu qasrin karin sidaas aawadeed ayaa markaysaga afdalyadii ay uga reebeen inuu qasriyo isagaan saddex maalmood gaadhin khuruujan min alkhilaaf laakiin suurada aan la ysku haysan oo saddex maalmood hadduu safarku gaarayo inuu ta inuu taam yeeliyo inuu qasriyo inuu qasriyaa inay u fadli badan tahay sidaas aawadeed buu u sheegay masalada labaad waxay tahay salaada duxada la yidhahdo laba mashruucoo in la tukado laba ragcadood afar baa mashruuca lix baa mashruuca siddeed baa mashruuca nebiguna sala allahu alay wasalam saxaabada qaarkood wuxuu la dardaarmay sida abu hurayre oo kale inaanu markaysagaa laba ragcadood oo duxa aynaanu ka tegin inuu afar tukaday iyo inuu lix tukaday iyo inuu siddeed tukaday intabana nebiga waa ku sugantahay sala allahu alay wasalam iyo asaaniid haabita bay kaga soo aroortay haddaba xadiis la soo wariyaa jiro oo tilmaamaya laba iyo toban ragcadood in qudheeda la tukan karo oo dabaraaniya ay soo wariyeen marka qadarka ugu badani yacni salaada duxada qadarka ugu badan ee markaysagaa duxa la tukadaa waa imisaa la yidhahdaa laba qowl baa ku sugan qowl odhanaya siddeed baa ugu badan iyo qowl odhanaya laba iyo toban baa ugu badan qowlka odhanaya laba iyo toban baa ugu badan waxay cuskanayaan xadiiska abi darda ayaa laga soo wariyey oo nebigu sala allahu alay wasalam laga sheegay inuu yidhi man sallaha amaaniyatan kutiba min alqaanitiin kii siddeed tukadaa inuu qaanitiinta ka mid yahay kuwa mutiiciinta markaysagaa cibaadada badan a bimacnaa waxa weeye qiyaamka iyo markaysa waxaan markaa qiyaamuleylka markaa samaynaya kuwaasaa lagu qiyaamka markaa qiyaamka cibaadada lagu qumo habeenba maaheen qiyaamka cibaadada lagu qumo iyo daacada markaa samaynaya ayaa lagu qora waman sallaha snatay casharata rakcatan bana allahu lahu baytan fi ljanna ninkii labiyo toban ragcadood tukado oo duxa'ana ilaahay guri buu jannada uga dhisaa dabaraani baa markaisagaa soo wariyey dabaraani ayaa markaysagaa kabiirka markaysagaa ku soo wariyey wakadalika markaysa waxaan markaa tirmidi laftiisana waa soo wariyey laba dariiqoo kala duwan bay kasoo wariyeen oo midna markaa abidar laga warinayo midna markaysagaa laga warinayo abidarda marka culamada qaarkood waa isku quweeyeen waana sida markaysagaa shaarix uu kasoo naqlinayo xaafid ibnu xajar oo culamada daciifisay isagoo tacaqubayo oo markaa tacqiibinayu wuxuu yidhi tirmidi baa soo saaray xadiiskaas sanadkiisana markaysagaa magaca qaraabo mid lagu itlaaqi karaa oo lagu magacaabi karaa markaisagaa kuma jiro laakiin haddii loo dumo oo lagu soo daro markaisaga waxaan markaa ilaa xadiisi abidari xadiiska abidare kale markaisaga haddii lagu soo daro qawiya wa saluxa lilixtijaaji bih yacni waa quwaysmayaa waxaana u suubamaya markaisaga in la xujaysan karo marka culamada qaarkood waa quweeyeen dabeed waxay yidhahdeen laba iyo toban baa ugu badan salaatu duxa laakiin in sideed la tukadiyo in labaiyo toban la tukado in sideed la tukadaa fadli badan bay yidhahdeen waayo labaiyo tobanka nebiga ficil ahaan loogama soo naqlin hadday afdal ka tahayna nebigu sala allahu alayh wasalam waa markiisa waxaan markaa waa tukan lahaa labiyo tobanku hadday afdal ka tahay markaysagaa sideed oo ka fadli badan culamada qaarkoodna xadiiska waa daciifiyeen oo waxay yidhahdeen xadiisku waa xadiis daciifa mar hadduu daciif yahayna markaysagaa saxiix iyo daciif marka isma caarida marka horeba waxaan leenahay markaysagaa salaatu duxaa waxa ugu fara badan sideed wixii intaas yaadaka ay sunno mutlaqa iska noqon wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa witriga waxaa bannaan in ragcad lagu wetriyeysto in saddex ragcadood lagu wetriyeysto in shan lagu wetriyeysto in toddoba lagu wetriyeysto in sagaal lagu wetriyeysto in koob iyo toban lagu wetriyeysto yacni mid waliba mashruuc maxaa yeeshe wuxuu inoo tilmaamayaa saddex witriga markaysagaa saddex isku salaamo naqsi keliya ah waxay ka fadli badan tahay saddex wax ka badan oo salaamo naqsi keliya leh bay ka fadli badan waayo nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu ku wetriyeysan jiray waxa u badnaa saddex baa u badnaa yacni farabadnida uu markaa sidaa samayn jiray waxay ku tilmaamaysaa sida ugu fadliga badan inay tahay laakiin ra'yiga noocaasi waa marka lagu socdo qowl daciifa oo laga soo naqliyey labada sheikh bimacnaa imaam alxaramayn iyo ghazali yani labadii sheikh istilaaxaan siday uga jeedi jireen hadda ugumaynaan magacaabin yani sheekhaanka hadday yidhahdaan iyagu raaficiya bay uga jeedaan fii kutub alfiqhi ashaaficiya raafici iyo nawowi bay uga jeedaan marka imaam alxaramayn iyo ghazali oo yani imaam alxaramayn waxa uu ahaa sheikhii ghazali buu ah labadaa sheikh ra'yigooda marka lagu socday laakiin qowlka qawigii waxa weeye waa inaynay ka fadli badnayn oo saddex ragcadood in lagu wetriyaystaa kama fadli badna intaa wax ka badan in lagu wetriyaysto kama fadli badna masalada kale ee afraad waa salaada subax waa ka fadli badan tahay salaadaha kale salaadaha kale waa ka fadli badan tahay walow salaadaha kale haba ahaadaan qaar markaa ka dhaadheer haba noqdaan oo salaadaha faralkaa dee waxaa ugu gaaban salaada subax iyo salaada jimce mid wali waa laba ragcadood salaada jimcana waa laba ragcadood salaatljumuca salaatu subxina waa laba ragcadood labadaasaana ugu fadli badan bay wuxuu ku dhisan yahay laakiin marka leeyahay salaada subax salaadaha kaleo dhan ee faralkaa waa ka fadli badan tahay inay salaatulwustuhu salaada subax tahay waxay ku dhisan tahay salaada subax inay salaatulwustihiyada tahay sida imaam shaafici ba laga soo naqliy laakiin sawaabku sidaas maaha sida axaadiista saxiixa ku soo aroortay salaada salaatulwusta la yidhahdaa waa salaada casar weeye axaadiis saxiixa inay kusoo aroortay axaadiis saxiixa ayay kusoo aroortay shagaluuna can salaati alwusta salaati alcasri waxay naga mashquuliyeen salaadii salaatulwustii bay naga mashquuliyeen salaadii casar bay naga mashquuliyeen baa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam shaaficiyadii ma hadhin markaa dacdi markaysaga ra'yiga shaafici daafacayaayo waxay yidhahdeen subaxa laftiisa casar waa la yidhahdaa oo waxyaalaha markaysaga lagu magacaabo yacni inta casri la itlaaqo in subax loo jeedo luqat lcarabi waa loo yaqaanaa waa jirtaa bay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal xataa haddii taaba laga soo qaaday inay jirto dee laguma fasirayo adilada sharciga sababta aan loogu fasirana waxay tahay yacni sharci ahaan curfiga sharciga loo bartay salaada casar waxaa la yidhahdaa ta macruufka ee markaysaga afarta ragcadood ee casarka la tukada marka hadalkii sharciga ku soo aroorayna in waxa weeye macnaha curfiga ee sharciga looga bartay in lagu xambaaro ayaa markaysa waxaan markaa laazim ah oo la hormarinaya laga hormarinaya istilaaxaadka kale iyo markaysaga luqadii asalka ahayd iyo yani marka luqadii macnihii luqawiga ahaa labadaba laga hormarinaya sidaas aawadeed salaada casar waa ka fadli badan tahay salaada subax xadiis markaa yani kusoo wariyey muslim saxiixiisa kusoo wariyeyna waxa uu tilmaamaya salaada casar in ummadihii inaga horreeyey loo bandhigay dabaadna markaa inay dayaceen markaa nebiguna sala allahu aleyh wasalam inuu sheegay innagana ciddii ilaalisa in markaysaga laba ajar inay leedahay salaada casar ciddii ilaalisaa in laba ajar ay leedahay ayuu nebigu sala allahu alay wasalam ku sheegay xadiiskaa saxiixa ah ee muslim saxiixiisa kusoo wariyey culamada qaarkood waxay yidhaahdeen salaada casarna waxaa kasii fadli badan salaada jumce marka salaadaha waxaa ugu fadli badan salaatljumuca waayo dee fadaa'il baa loo sheegayo waxaa laynagu tilmaamay ruuxa markaysa waxaan markaa la yimaada adaabtii hore ee soo maydha ee dabeed adigu calaa kulli xaal markaysaga yimaada yani markaysaga jumcadiiyo tukada aan wax laqwiya samaynin in jumuca ila ljumuca in loo dhaafo dembigiisa iyo weliba saddex maalmoodoo kaloo siyaada marka taas waxay ku tilmaamaysaa in salaada casar ay ka fadli badan tahay waayo fadiilada noocaasa salaada casar laguma sheegin toban maalmood dembigeedaa lagu dhaafaa salaadii casar lama odhan marka salaatuljumuca ugu fadli badan bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi salaada casar baa ku xigta waxaa kusii xigta salaada subax waxaa kusii xigta salaada cishe waxaa kusii xigta salaada duhur waxaa kusii ugu dambaysa salaada maqrib salaada jumco siday u hormariyeen la geray salaada casarna waa sheegnay ta subaxna yani isaga iyadana waxaa kusoo aroortay fadaa'il gaara kusoo aroortay oo tilmaamaysa fadiilada ay salaada subax markaysaga leedahay yani markaa tilmaamaysa oo qur'aan alfajri markaysa waxaan markaa waa salaada subax baa looga jeeda ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda marka fadligii salaada subax ayaa laga qaadanaya subax marka laga yimaado cishaa ugu fadli badan waayo dee munaafiqiintay ku culustahay baa la yidhi markaysaga cishuhu salaadaha ku culus bay ka mid tahay mar hadday caynkaa iyadaa tahay dee duhurkii markaysaga munaafiqiinta isaga fududaa iyo cishihii markaysagaa munaafiqiinta ku cuslaa waa inu cishuhu ka fadli bataa cishuhu waa inuu ka fadli bataa ila waana ka mashaqo badan yahay suwarkii laga reebayna kama mid ahayd duhurka iyo hadday noqoto maqribkana dee duhurkaa rakacaadkiisu siyaado leeyihiin fadiilada maqribku inuu ka fadli badan yahayna daliil gaara oo saxiixa looma hayo sidaas aawadee waa in la yaha duhurku waa ka fadli badan yahay marka jumca ugu fadli badan casar baa ku xiga subax baa ku xiga cishaa ku xiga duhur baa ku xiga waxaa ku xiga markaa maqrib baa ugu dambeeya baadilaa maqribka xadiis baa ku soo arooro nebigu sala allahu alayhi wasalam uu yidhi afdalu salawaati salaatu lmaqribi salaadaha waxaa ugu fadli badan salaada maqrib waxaa laga jawaabaya la odhanaya xadiiskaasi ma asixin oo waa daciif culammaduna waxay caddeeyeen xadiiskaasi inuu daciif yahay ayay markaa cadday ahlucilmi badan baa markaysagaa sheegay inuu daciif yahay shaarixa laftiisu wuu ishaaraya inuu daciif yahay isagoo daciif haddana ishkaal markaa masalada ku samaynaya buuri sababtu ishkaal lagu samaynayana waxay tahay yacni daciifka fadaa'il acmaal waa lagu camal fala laakiin calaa kulli xaal fadaa'il acmaal in lagu camal falo la iskuma waafaqsana khilaaf baa ku sugan inkastoona uu itifaaq ku soo raray oo yihi culammadu waa isku waafaqeen xadiiska daciifka in lagu camal falo haddana markaysaga culamada qaarkood oo aan qabin xadiiska daciifka in lagu camal falo ayaa jira xadiiska daciifka in lagu camal falo bacdu ahlicilmi oo aan qabin baa jira marka masaladu waa khilaafiya ijmaaciya ma aha ijmaaciya ma aha jalaaladiin adduwaani baa ka mid a qolyaha diiday xaafid ibnu xajar qudhiisa markaysaga marna saddex shardi buu udhigay camalfalka lagu camalfalayo marna markaysaga waxaa laga soo naqliyey inuu markaa diiday ibnu carabi iyo markaysaa markaa qolyo kale oo iyaguna saas yadaa u diidayna waa jira marka calaa kulli xaal mar hadduu daciif yahay masaladana yani adilo saxiixa uu caariday yani salaatulwustaha adilada ku soo aroortay ay ka mid tahay waxay noqonaysaa in la yahay daciifka la qaadan maayo waayo xadiiska sanadkiisu qawiga yahay baaba hadduu xadiis kale markaysaga caarido ee qaar ka yani siqanimo badan mukhaalifatu siqati aw isaduuqi liman huwa awsaqu minhu shaadka marka la tacriifinayo maxaa la yidhahdaa waa inuu siqada ama saduuqa ka siqadee lagu kalsoon yahay ama ka saduuqa ee markaysaga runsheega badan khilaafka ay khilaafaan liman huwa awsaqu minhu cid ka siqanimo badan jamc ha ahaate ama mufrad ha ahaatee ama fardi ha ahaatee taasaa waxaa la odhanaya markaysaga waa shaad waa shaad baa la odhanaya marka calaa kulli xaal xadiiska daciifkii markaysaga masalada cibro mara culamada qaarkood waa ka jawaabeenoo waxay yidhaahdeen yacni jiha inuu u fadli badan yahay buu tilmaamay laakiin tilmaanta la tilmaamay jiha inuu u fadli badan yahay oo salaada maqrib ay jiha u fadli badan tahay ictibaar kale in looga fadli badan yahay ma tilmaamayso waana midda labaad ee markaysaga waa lasoo naqliyey markaysaga afdaliyadan ishkaalkuna markaysaga manquulka markaysaga ma radiyo masaa-isha kale uu inoo sheegay waxaa ka mid a ragcadda witrigu waa ka fadli badan tahay sunnaha subax sunnaha subaxuna waa ka dheeriye sunnihii subaxoo laba ragcadooda ragcad keliyo lagu witriya sidaa ka fadli badan taana waxaa loo deliishaday yaa ahla alqur'aani awtiruu fa ina allaha witrun yuxibu alwitra yacni ciddii qur'aanka u ehelka ahayday witriyeysta ilaahay witriga ayuu jecel yahay marka haddii la yidhahdo culamada qaarkood waxay yidhahdeen ragcad keliya in lagu witriyeystaa waaba karaahiyo marka siday uga fadli badnaanaysa iyadoo karaahiyaha si sunnadii nebigu sala allahu alayh wasalam uu daa'imay ee sunnatu lfajri ahaatay waxa uu kaga jawaabayaa taasna waxa weeye karaahada lagu itlaaqay bimacnaa waxay khilaafsan tahay sidii haboonaanshaha badnayd ee fadliga badnayd oo khilaaful awle weeyaanu awluhu markaysaga waa ragcad wax ka badan in lagu witriyeysto weeye laakiin taasi diidi mayso in markaa jiha kale ay uga fadli badnaato yacni sunno kaloo aan ahayn witrigii ka badnaa sunno kale markaysaga inay uga fadli badnaato jiha kale markaa sunnihii subaxa waa ka fadli badan tahay waana ka yartay waxay kaloo sunnada waxaan waxuu u jeedaa markaysagaa sunnada markaysagaa fajrigu sunnada subax waxa uu yihi markaysaga wa aydan tafdulu ay sunnat lfajri daahiru siyaaqi cawdu damiir ilaa rakcati lwitri fata'amal yacni daahirka markaysagaa siyaaqa ka muuqdaa waxaad markaysagaa moodaa inuu markaysaga witriga u noqonayo mana ahe markaysaga witriga looma jeeday cidda marka ta ta la fadilayaa waa in sunnaha markaysagaa subaxa la fadilayo oo tahajudka habeenkii markaysagaa laga fadilayo sidaas iyadaa weeyaan buuri weliba tahajudka waxaa loo isticmaalaa marka waxa weeye waa sunnaha la tukanayo habeenkii iyadoo la seexday dabadeed yacni markaa tahajada bimacnaa waxa hurdadii uu iska ilaaliyey wey oo min alhujuud oo markaysagaa nawmka iyo hurdada ah ayaa markaysagaa laga keenay laga soo qaatay waxaa kaloo inoo sheegayaa salaada ciidu waxay ka fadli badan tahay salaatulkusuufka waa ka fadli badan tahay iyadoo salaada kusuufka ay aada u dheer tahay oo rukuuca ziyaada iyo markaysagaa qiraa'ooyin aada u dhaadheer iyo markaysaga ay leedahay qiyaam ziyaada iyo haddana markaysa waxaan markaa ay sidaas u dheer tahay salaatulciidkaa ka fadli badan sababtay uga fadli badan tahayna waxay tahay salaatulciidku waaba fardu kifaaya la yidhi markaysagaa qowl yacni aqwaasha madhabka a marka lagu socdo lakin waa qowl daciifa uu markaysagaa tilmaamay yani aqwaasha markaysaga madhabtu qabto qowl ka mid ah ayaa wuxuu markaysaga xooyn uu leeyahay salaada ciiddu waa fardu kifaaya oo jiha haddii laga eego qofka dadka aaxaada ee mirmirkaa waxay u tahay sunne sunne cayniyay u tahay si guudna waxay u tahay fardu kifaaya wey si guudna waxay u tahay fardu kifaaya marka wuxuu ujeedaa ra'yiga ama qowlkaas markaysa waxan markaa waa madhabta agto oo ilaa markaysaga madaahibta kale dee waxaa jira qaar ka qababa fardu kifaaya ba aan ka qabine fardu cayn ka qaba oo in salaada ciiddu fardu cayn tahay yacni ka qaba oo deliishanaya axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ka soo aroortay oo weligii yani nebigu inuu markaa ciid ka tegey aan la soo naqlinin salaad ciid inaanu marka inuu ka tegey isagoo xajinaya mooyaane oo iyadana markaysaga acmaasha lagu jira markaysaga kalaa ciid uga dhiganaya jamaraadka uu tuuranaya maalintaas oo qofkaas isagu salaad ciid waxba tukan maayo xaajiga ah ciidulubxaan ujeeda ciidulubxaa ama waxa weeye salaad ciid markaa oo kale nebigu inuu ka tegey lama soo naqlin waana amray nebigu sala allahu alayh wasalam qaacidaduna waxay tahay alamru yaqtadi lwuduub weliba waa adaadkeeyo waxa la xataa kuwa caadada qaba ha yimaadaan baa layihi si ay ducada u xaadiraan kuwa kalena hadalkooda bada marka taasi waxa weeye culamada qaar waxay ka qabaan oo xanaabilada markaysa markaa qudhooda aqwaasha madhabtooda marka ugu caansan ama ugu quwada badan ay ka mid tahay in markaa salaada ciidu ay tahay fardu cayn inay baadii leeyahay maxaa lagaga jawaabaya axaadiista soo aroortay tilmaamaysa shan salaadood in habeenkiiyo maalintii la faral yeelay dee jawaabtu waxay tahay markaysaga axaadiisku kaa kama hadlin habeenkiiyo maalintii baa la tilmaamay salaada ciiduna habeenkiiyo maalintii mid la faral yeelay maaha sanadkii baa markaysaga markaa laba goor ay timaadaa lagamana hadlin markaysaga wakti kale waxba ma waajibaan markaysaga lama odhan marka waxa weeye asbaab kale oo aan habeenkiiyo maalintii ahayn cibaadaadkii lagu lahaa aan ahayn ayay markaysa waxaa markaa ku ku waajibtay bay leeyihin sida janaasaduba markaysa waxaa markaa qofkan dhintay markaysaga ay ugu waajibtay in lagu tukado ee muslimka sida salaada uu qofka ku nadaraaba markaysaga ay ugu waajibayso marka culamada qaarkood oo qaba waxa weeye salaatulkusuufka iyo salaada ciideynka iyo yani markaysaga wujuubka qaba waa jira laakiin cinda almadhab yani qowl aqwaasha ka mid a ayaa waxa uu qabaa oo agtooda daciifka ah in salaatulciidku fardu kifaaya tahay mar hadday fardu kifaaya tahayna salaatulkusufka waa laga hormarinaya waa midda kale shacaairtii islaamka ka mid shacaairtii islaamka ayaa salaada ciidu ka mid oo gaaladii iyo munaafiqiintii lagu cabsi gelinayo shacaairtii diinta la muujinayo beled islaam inay tahay markaysaga ka muuqanayso waxyaala badan caynka wa ama calaa qawli ljumhuur buu yihi ina salaata alciidi sunnatun haddii laakiin lagu socdo markaysaga qowlka jumhuurka ila waa ka yidhi calaa qawlin tani waxa weye waa qowl daciifa kaliya qowlka jumhuurka haddii lagu socdo oo salaada ciiddu inay sunno tahay lagu socdo aynay faral ahayn fardu kifaaya xataa aynay ahayn fatafdulu salaatu lkusufi likowniha litawqiitiha ashbahu bilfard maca sharafi waqtiha kamaa callala bidalika sheekh ibnu xajar fi tuxfa waxa uu yidhi markaa naadimku wadalika kaas oo masaa-isha laga reebaya alqasru weeye cala alitmaami alqasru qasriga weeye yafdul waa ka fadli badan yahay cala alitmaami marka isagaa taamyeelista waa ka fadli badan yahay fi halaathati alayaami saddexda maalmood gudahood ee safarka la yahay in markaa la qasriyo yacni safar saddex maalmood gaadha in markaa lagu qasriyo waa ka fadli badan yahay itmaamku ka fadli badan yahay duma duxaa intaa dabeed waxay ahaatay markaysagaa kala soo sheegay laga saaraya adduxaa duxuhu ahaaday thamaani rakcaatin sideed ragcadood wey rakcaatin waa daruuratu shicr laakiin wuxuu ahaa qaacidadu in rakacaat in la yidhahdo sajadaat rakacaat in la yidhahdo oo caynulkelimaha la xarakeeyo asalkana waxa weeye jamcu mu'anasi saalimka ama aljamcu bitai wlif bilalif wata jamca alif iyo ta lagu markaysagaa jamcinayo asal waxa ah sidiisa isagaan xarakaadkii waxba laga bedelin in alif iyo ta un akhirka lagaga daro alif iyo ta un in akhirka lagaga daro alta hadday la socoto marbuuda ah iyo wax lamida laga tuuro dabeedna alif iyo ta zawaa-id ah la raaciyo aan sideeda kalena xarakaadkeeda waxba laga bedelin qaacidada waxaa ka reebanaa shay alif iyo ta lagu jamciyo oo shan shardi leh oo inuu yahay ismi hulaasi ah oo mu'anas ah oo caynkiisu markaisaga uu reeban yahay caynkiisu uu reeban yahay ta ha la socoto ama yan la socoto waa inuu yahay ismi hulaasi ah oo saakinulcayni ah oo markaysa waxaan markaa xarfu cillo ka maran oo bimacnaa waxa weeye saxiix alcayn yani waa inuu yahay markaysa waxaan markaa caynkiisu mid yani markaa saxiixa xarfu cillo oo kale waa inaanu ahayn mudqam oo kalena waa inaanu ahayn oo ayn isku idqaamnin yani laamkii cayn waana inuu mu'anas yahay shuruudahaasi hadday dhammaystirmaan waxaa ku banaanaa itbaac in la sameeyo ayaa laazim ahaaba laazim baabu ahaa oo haddii markaysagaa fatxa markaysagaa yani fadu ay faaulkelimuhu markaysagaa fatxa ay leedahay fatxada in la raacsiiyo oo jafnatun jafanaatun rakcatun rakacaatin yani marka waxa weye saas la yidhahdo sajdatun sajadaatun sidaas la yidhahdo ayay ahayd laakiin daruuratu shicr baa arrinkani ku yimi wanaadirun aw du diraarin gayru maa qadamtuhu aw liunaasin intama yani ibn maalik wuxuu odhanayaa marka uu soo sheegaya saasoo kale tartiibiyo aakhirka wuxuu ku gebagabaynayaa wixii aan sidaa aan soo sheegay ahayn ama waa naadir oo shuruudahaas iyaga aan dhammaystirmin wixii markaysaga waxaan itbaac lagu sameeyey waa naadir ama marka cagsiga dhacdo shuruud iyagay dhammaystiran yihiin la itbaacin waayo oo layska reebay ama waa naadir ama waa markaysaga daruuratu shicr ama waa naadir oo markaysaga qolo gaar ay u nisba sheegay marka halkan oo kale calaa kulli xaal waa meelihii markaysa waxaan ay ahay yani daruuratu shicr weeye waana daruura xasana waayo waxaa ku banaanaa mufradka laftiisa markaysaga daruuratu shicr in loo reebi karo caynulkelimaad camru yabna alakramayni nasban buu i ay nasaban bay ahayd inuu yahdo markaasu nasban waa siinkiibuu reebay caynulkelimaha marka waa daruuratu shicr halkan waa daruura xasana laakin shuraaxdu may baraarujin arrinta uma duxaa intaa dabeed waxay ahaatay markaa masaa-isha ka baxaysaa duxaha weeye thamaani rakcaatin sideed ragcadood ayaa abaru ka yani biri iyo khayr badan yani markaa intii ka badan wain yakun haba ahaado aktaruhaa markaysaga inta ugu badani salaada duxe sintay cashar laba iyo toban haba ahaado walwitru mahma bihalaatin yufcalu witrka mahmaa yufcalu bihalaatin mar kasta oo saddex lagu sameeyo oo saddex lagu witriyeysto fainaha mima yaziidu afdalu fainahaa afdalu waa ka fadli badantahay saddexaasi mima yaziidu wixii ka badan waa ka fadli badantah lakin calaa qawlin daciifin waa marka lagu socdo nuqila laga soo reeyo can ilbasiiti imaam alghazali baa waxa uu qoray saddex kitaabu fiqya markaasuu mid yidhi wajiis midna yidhi wasiit midna yidhi basiit markaa saddex kitaab buu markaa qoray wajiisku waxa weeye waa kooban yahayo yani waa iska khulaaso waa ka shar markaysaga waxaan markaa fatxulcasiiska iyo yani markaysaga waxaan markaa lagu shar waxaa kale uu qoray mid dhexdhexaad oo wasiit uu bixiyey oo isaguna in doora ah markaysa wax markaa ayuu isaguna qoray culamada qaarkooda shuruux markaysaga sii sharxayn waa jira mid basiid la yidhahdo isagu markaa aad u badan oo dhowr iyo toban mujallad ah ayuu isagana qoray laakin waa iska makhduud cidi markaysaga ma taabici waa iska makhduud marka basiidku waxa uu yahay kutubtii shaaficiya waaweyneyd ee markaysa waxaa markaa fiqiga ahayd waxa weye makhduud bay u badan yihin inta kitaab lagu odhanayo markaysaga ama waa labaatan mujallad ama waa dhowr iyo labaatan mujallad ama waa dhowr iyo toban mujallad yani markaa haddana waxa weye makhduudka ayaa aad bay u fara badan yihin laakiin sida jumhuurka haddii lagu socdo waxaa fadli badan yani marka waxa weeye agtooda daciifka aan ka ahay bimacnaa qawiga ka ah inta ka badan haddii lagu witriyeysto saddexdana way ka fadli badan tahay kadaa salaatu subxi kaanat afdala salaatu subxi salaada subax kaanat afdala waxay noqotay markaa mid ka fadli badan min hayriha salaadaha kale faralkaa bay ka khayr badan tahay waa haddii salaatulwusta ay tahay baa ra'yigaasi ku dhisan yihin laakiin sida raajixa salaatulwusta ma aha salaatulwustuhuna markaysaga waa salaada casar markaa salaada casar baa ka fadli badan salaadaha kale aan markaysaga yani casarna ahayn jumucana ahayn waxaa ka fadli badan dhammaantood markaysaga mid walba gaarkeeda uga fadli badan salaada subax wain yakunna ha noqdaan adwala yani markaysaga qaar ka dheer ha noqdaan salaadaha kale kadaa madkuurka lasoo sheegay xaal ay la mid warakcatulwitri ragcadda witr ragcad in lagu witriyeysta afdalu way ka fadli badan tahay ladayhim yaga agtooda min sunnati lfajri sunnaha subaxa waa ka fadli badan laakiin culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxay uga fadli badnaatay liintixaabiha calaa maa qablaha wixii ka horreeyey inay munsaxibo ku noqotay oo bimacnaa tuutiru lahu maa qad salla haata xadiiska kusoo aroortay ragcadaa ku witriyeyso tuutiru lahu maa qad salla wixii hore usoo tukaday u witriyaynaysaa markaa ictibaarka keligeedkan way fadli badnaane waxay ka fadli badnaatay culamada qaarkood yidhahdeen marka kuwa hore ee markaa lagu daro oo intaas markaa jumladeeda laysu geeyey ka fadli badan wa aydan tafdul wa tafdulu waa ka fadli badnaanaysaa sunnada markaysagaa subaxu aydan lagu noqon yahay tahaajud alleyli habeenka tahaajudkiisa qiyaamu leylkii wain kaanat markaysagaa haba ahaato sunnada markaysagaa fajrigu aqala markaysagaa mid ka yar wahwa markaysaga waxaan markaa isagu oo tahajudka ahaadayna xasala mid xasilay haba ahaado maca alkasrati markaysagaa badnaan la jirkeed mid ku xasilay iyo watuuli dharin la jirkood mid ku xasilay haba ahaado salaatulciidi salaada ciid ee azkaa min kusuufin salaatulkusuufka waa ka fadli badan tahay dayax madoobaadka ama qorax madoobaadka haddii la israaciyo markaysagaa kusuuf iyo kusuuf waa la kala gaar yeelaya laakiin haddii kale yani waxa weeye mid walba kusuuf waa la yska odhan karaa kadaa madkuurka lasoo sheegay xaalay lamid tahay walow mac tuuliha almacruuf walow dhararkeedii markaysaga la yaqaanayba markaysa waa marka ha raace oo ha weheliye waxaa ka fadli badan salaada ciiddaa ka fadli badan salaatulkusuuf wa sunnatu lfajri sunnaha markaysagaa subax ilaa tatwiili dheerayn la dheeraynayo la-aanteed oo la khafiifinayo afdalu waa ka fadli badan tahay minhaa sunnatulfajrigay ka fadli badan tahay macahu tatwiil weheliyo lidaliili daliilka darteed oo nebigu sala allahu alay wasalam waxa uu tilmaamay sunnada markaysagaa fajriga in la khafiifiyo waxaanu ku akrin jiray yani markaa laba aayadood ayuu ku akrin jiray aayadda qulu aamana billahi wama unzila ilayna yani aayadda suuratu yani albaqara iyo aayadda kale markaysaa markaa min aali cimraan ka mida suuradda aali cimraan qul ya ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum waxaa kaloo soo aroortay in markaa waxawaaye lagu akriyo ragcadda hore yani markaa ragcadda hore iyo ragcadda markaa dambe in lagu kala akriyo markaysagaa su- labada suuradood markaysaga waxaan ikhlaas yani markaa qul ya ayuha alkaafiruun waa bara min ashirki ikhlaas wey iyo qul huwa allahu axad labadaa suuradood in lagu kala akriyo labada ragcadood iyadana waa soo aroortay marka in la yahay waa iska dheeraynaya waxaan ku akrinaya markaysa waxaa markaa ee, suurada dhaadheer waxaa ka fadli badan sida nebiga ka soo arortay sala allahu alay wasalam iyadoo ka gaaban uu nebiguna weliba tilmaamay in markaa la khafiifiyo uu sidaas iyadaa tilmaamay wa fi salaati suuratun kamaala afdalu min bacdin walow qad taala wa suuratun suurad fi salaati salaada gudaheeda kamaalan xaalay markaysaga waxaa suuraddu markaysagaa tahay mid dhammaystiran afdalu waa ka fadli badanta min bacdin bar bay ka fadli badanta bisalaati markaysa waxaa laga sifaynaya kamaalan naxaal baa laga dhigaya yacni suurad oo markaa fi salaati ay kaa'inatun fi salaati salaad markaysagaa ku sugan kamaalan xaala kawniha ay tahay markaysagaa suuraddu kaamilatan mid dhammaystiran ay tahay afdal waa ka fadli badan tahay min bacdin bacdi suurad ka mida qaar suurad ka mida waa ka fadli badan tahay walow qataala bacdigu haba dheeraade wa qiila waxaa la yihi bal min qadriha waxay ka fadli badan tahay qadarkeeda inta la eg suuradda mustaqilka ahi in lagu akriyo salaada suurad mustaqila waxay ka fadli badan tahay suuradda cadadkeeda intii xuruf ahaan ama aayad ahaan la eg yani xuruf ahaan oo kale u la eg xaraf baa lagu ajar siinaya man qara xarfan min kitaab illahi falahu cashru xasana marka xuruf ahaan intii xuruuf la eg oo suurad ka mida in la akriyo waxaa ka fadli badan suurad kaamila in la akriyo maa lam yari wadaaka maa lam yari taasina waxay ahaatay waa intaanu soo aroorin albacdu barku in gaarnimo loogu akriyo salaada waa intaanu soo aro- aroorin wailaa qudima laakiin hadduu soo arooray oo nebigu inuu ku akriyey bacdigaa ay markaa soo aroortay qudima waa la hormariyo iyada markaysaga ayaa la fadilay iyada ayaa la fadilay wuxuu halkan inoo tilmaamaya waxa weeye salaadii in suurad kaamila lagu tukado iyo in qadar suurad laga soo qaato oo dhexda ama aakhirka laga soo qaatay lagu tukado iyo maa fadli badan wuxuu inoo tilmaamayaa suurad kaamila in lagu fa- lagu tukadaa waxay ka fadli badan tahay suuradaan la dhammaynayna in lasoo doosanayo in lagu tukado suurad kaamila in lagu tukadaa ka fadli badan walow suuraddaa kaamilkii haba ka yaraato xagga xuruufta qowlka hore waa sidaas qowlka dambe wuxuu leeyahy war maya xuruufta hadday ka yaraato kama fadli badnay hadday xuruufta isla ekaadaan oo qadarkan aad soo qaadatay ee suuradda ka soo go'satay ee aakhirka ama dhexda ah haddii markaysa waxaan markaa ay tahay mid la eg suuraddaas suuraddaa kaamilkaa baa ka fadli badan inaad ku akhrido saarto laakiin haddayna la ekayna xuruufta siyaado ka leedahay waa qadarka aad soo go'sataa fadli badan baa leeyahy oo maxaa lagu fadilay markaysagaa tan ku saabsan waxa weeye suurad kaamila in lagu akriyo hadyigii nebigay u badnay oo nebiga waa yaraydo oo naadirba weeyaan inuu suurad in ka mida ku akriyo markaysa waxa salaad waa waxyaale ca- yacni markaa yar oo lasoo noqiyay xadiis aan qawi ahayn oo dacfi ku sugan yahay waxaa soo aroortay inuu markaysaga aayadda intu cadiibun fa innahum cibaaduka inuu habeenka ku celcelinayay salaatuleyl laakiin qawi maaha xadiiskaas waata kale waxaa soo aroortay ma labada aayadood hadda aynu sheegaynay quluu aamana billahi wamaa unzila ilayna yaqul ya ahla alkitaab iyagana markaysa waxaan markaa inuu ku akriyey yani markaa witri inuu ku akriyey iyagana markaysa waa dhacday yani sunada fajriga oo kale lafteeda waa saaro witriga laftiisana waxaan filaya in saaro sunada fajrigu inoo sheegay marka waxa weeye taasoo kale iyaduna waa dhacday salaad qudheeda inuu ku tukiyey suuradda marka waxa weeye suurat lmu'minuun qad aflax awalkeeda oo meel dhexe isagaan dhamaystirin ku rukuuca iyadana waa saaro waa sugan marka waxa weeye waxyaale nawaadir oo aan badnayn weeye inuu suurad in ka mida nebigu soo qaatay hadyigiisu wuxuu u badnaa suurad kaamila inuu salaada ku akri- ku akriyo sidaas iyadaaba hadyigiisu u badnaa inuu suurad markaysagaa dheer laba ugu kala qaybiyen iyadana waa saaro laba ragcadood labada ragcadood u kala qaybiyen marka waxa weeye calaa kulli xaal maadaama hadyiga nebigu u badnaa suurad kaamila inuu akriyo ayaa waxaa la yihi bacdi in la akriyo walow bacdigaasi haba dheeraado xagga xuruufta haba ka bato suuradda kaamilka ahe suuradda kaamilka abaa fadli badan oo inaad qulhuwalle ku akrido ama markaysagaa suuratulkawsar ku akrido waxay ka fadli badan tahay qadar fara badan oo aad markaysagaa dheer oo aad suurad markaysagaa kasoo qaadato kasoo bargoosato sidaasuu sheekhu ina yidhi waxaa qowlka kalena uu yidhi maya waxa weeye suuradda wixii la xuruuf ah ee xuruufteedu la eg tahay ee qadarkeedu kale abay ka fadli badan tahay haddii laga soo goosto suuradda kaamilka abaa fadli badan laakiin wixii xuruuf ahaan uga badan fadli ahaanna waa uga badanayaan walow bacdi suurad ka mid a haba ahaatee eh ila man qara'a xarfa min kitaab illah xuruuftaa lagu ajarsinaya waxaa laga reebayaa sidaasuu ku yidhi shardi baa lagu lagu xidhayaa waa haddaan bacdigaasi si gaara usoo aroori ee hadduu bacdigaasi si gaara usoo arooro in lagu akriyaa fadli badan sunadii fajriga oo kale markaysa waxaa inaad ku akrido quluu aamana billahi wamaa unzila ilayna ragcadda labaadna aad ku akrido qul ya ahla alkitaabi tacalaw ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum waxay ka fadli badan tahay inaad markaysa waxaa markaa ku akrido ragcadda hore markaysaga cama ragcadda dambena aad ku akrido markaysaga naazicaad oo aad dhammaystirto sababtu uga fadli badtayna waxay tahay bacdigaasi wuu sidaas aawadeed u fadli badtay wa suuratun suurad oo fi salaati ay kaa'inatun fi salaati salaada ku dhex sugan kamaalan xaala kawniha ay tahay kaamilatan mid dhammaystiran afdal waa ka fadli badan tahay min bacdin bacdi suurad ka mida qaar suurad ka mid ay ka fadli badan tahay walow taala bacdigu haba dheeraade hadigii nebiga markaysaga uu badnaa waafaqsanida waafaqsantay darteed wa qiila waxaa la bal min qadrihaa qadarkeedoo kale ay ka fadli badan tahay marka lagu akriyo suurad ka mid a suuradda kaamilka abaa fadli badan oo in la eg oo suurad ka mida marka lasoo goosta ay ka fadli badan tahay wadaaka kaas maa lam yarid ilbacdu waa intaan bacdigu soo aroorin tafdiilka markaysaga suuradda kaamilkaa la fadilaya waa intaan bacdigu soo aroorin markaysaga intaa gaarka ah ee suuradda laga soo qaatay in salaada lagu akriyaa si khaasa markayna nebiga uga soo aroorin weeye waila haddii ay soo aroorto sidaas ayn ahayd ay wailaa yakun waxa weeye waa in shardiya oo laa la geliyey istisna ma ila waila ay wailaa yakun arrinku haddaanu sidaa lasoo sheegay ahayd qudima waxaa la hormariyaa yani bacdiga soo arooraa laga hormarinayaa oo laga fadilayaabaa looga jeeda laga fadilaya taqdiimku atafdiil qudima waa la fadilay bacdigaa soo arooray nebiga ka sugan sala allahu alayh wasalam suurad kamil in lagu akriyo isagaa la fadilaya bacdigaa la fadilaya wuruudka nebiga ka soo arooray darteed wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka